walaa yadkhuluuna xiina idin carafa markaa carafa hore ka geli maayaan dad baaba hore iskaga sii gelahay faidaa zaalat shamsu qoraxdu hadday wareegto fasunnatu an yakhduba alimaamu inuu akhriyo weye khudbatayni qabla salaad salaada ka hor buu khudba akhrina khudbadaas marka wuxuu barahayaa shaqada maanta meeshaan ay ka qabanahayaan iyo berito midda sugaysa berito midda sugaysa caawa meeshay sii mari doonaan salaadaa la ysku jamcin doonaa musdalifaa la tegi doonaa beri suwaacdii minaa la aadi doonaa saas acmaashaasuu barahayaa imaamka uma yusallii waa tukanaya alduhra waalcasra jamca duhr iyo casr buu isku jamcina wahiya sunnatun qalla man yafcaluhaa ayadu alxamdulilah waqtigii un sheekha midaan u joogay ahayd hadda duhr iyo casr waa la isku jamcina uma yadkhuluuna carafata bay gelahayaan bacda an yaqtasiluu markay qubaystaan lilwuquufi istaaggii carafa la istaagi lahaa mulabbiina xaalay yihiin kuwo talbiyeysanhayo khaadiciina oo alle u khushuucsan markaas aadaha rabbigooda khushuucsan wayundabu waxaa la sunneeyaa an yaqifa inuu istaago baarisan xaaluu yahay mid bannaan jooga lishamsi qoraxda usoo baxsan isagoo qoraxda u muuqda mustaqbila alqiblati qiblada u jeeda xaadir alqalbi qalbigiisu uu joogo faariqan min addunya addunya faaruqkay meeshaas marka waxaa weye meeshii rabbiga subxaanahu watacaala dembi dhaafkiisa iyo qabuulkiisa la rajaynahaye waxaa la rabaa inuu wixii ka maqan markaasuu rabbigiis ka dalbo wyukir talbiyaa wsalaat cala nabiy sal l sl istikfaar wducaa wlbukaa faama halkaasaa tuskabu lagu daadiya alcabaraatu ilimaha wa tuqaalu lcaharaatu geftimahana meeshaasaa layska dhaafa walyakun akara qowlii hadalkiisa midka ugu badan ha noqdo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir haddii wax dadku yidhaahdaanba wuxuu ugu fadli badan waliyadcu liahlihi ahalkiisiiy wa asxaabihi walisaa'iri lmuslimiin ha u duceeyo meel oo rabbiga subxaana wa tacaala inuu dadka wax ka aqbalo ninkii xataa awal xumaayo qalloocnaa rabbiga subxaana wa tacaala meeshaas uu soo joogsaday hadduu qalbigiisa xaggiisa u jeediyo inuu meeshaas wax ka dhaafo meel rajo badan leh wayundabu waxaa la sunneeya an yaqifa inuu istaago cinda sakharaati dhagxaanta agteeda almafruushati la goglay asfala jabaliraxma jabaliraxma hoostiisa dhagxanta taala inuu istaago dhagxantaasina dadka qaadi maysay midha intii uun tagtay inta kale inay ku caririyaan labar wa ama sucuudu fuulitaanka ilaa jabali raxma waa meesha hadda dadku iskugu baaba'ahayo alladii fii wasadi carafata carafa dhexdiisa ku yaala falaysa fii duruucihi fuulidiisa fadiilatun zaa'idatun kuma jiro marka wax korkiisa layskugu dhammeeyo dadku uga daataan oo isku dhammeeyaan meeshaa ma yaal falwuquufu saxiixun istaagu waa saxiix fii jamiici tilka alardi almutasica dhulkaa carafoo iska ballaan waqaftu haa hunaa wa carafatu kulluhaa mowt wadalika aljabalu juzun minha juz wuxuu ka yahay carafo ka mid a huwa asaga iyo wakayruhu sawaaun isla mid wey wlwuquufu cinda sakharaati afdal meeshii nebigu istaagi wey sal allahu aleh wasalam laakiin haddii dad qofkii istaagi kara wey haddii dadka cariiri ay noqoto zaxmo noqoto meeshuu iska istaago nebiguba sal allahu caleh wasalam meeshaa uu istaagay saan la yskugu baabi'in wuxuu yidhi waqaftu haahunaa wa carafat kullaha mowqif meel kasta ka joogso walafdalu an yakuuna raakiban muftira nebiga sal allahu caleh wasalam maantaasuu carafo halka marahu uu tegey intii uu madiine uu haajiray kabacdi halka maruu xajka uu tegey waa kursanaa kursanaantiisana nebiga sal allahu caleh wasalam waxay ahayd maantaas waxaan laga maarmi karin maxaa yeelay dadkiibaa fara badan dadka inuu ka muuqdo qofkii wax weydiinahaya iyo qofkii waxa uu sheegahayo fiirinahaya iyo saasaa loo baha walafdalu lilmar'ati waxaa loo suneeyay aljuluusu fii xaashiyati naasi dadka gaarkiisa inay fariiso oo istaaggaas dadka dhexisa inay bacdu naas ay mashquuliso wawaajibaat lwuquufi wuquufka carafa la istaago waajibaadkiisa xuduuru juz-in gabal in la xaadiro wey min carafaatin ka mid a caaqilan asoo wax garana soo caqligiisa qabo carafo meel uun ka mid a inuu yimaado buurta noqotee meel kale noqotee meel ka mida waa inuu yimaado ee carafo meelu calaamaysana ma jiro wa waqtuhu min azawaali ilaa tuluuci alfajri taani waqtiga carafo la istaagayana waxa weye qoraxdoo wareegta maanta sagaalaad ilaa tuluuci alfajri taani fajarka labaad soo dhalashadiisa laga gaaro min yowmi naxri ka mida intaas wakti ka mid a haddii uu carafo joogsado caaway ama maantay uu joogsado xataa asagoo iska soo maro carafa waa u joogsan oo nabiga sal alla alay waslm ninkii hadda kaba hor asagoo carafo tegey ee meeshaa nagula soo tukada musdalifa xajkiisa waa taamna faman xadara bicarafata ninka xaadira fii shayin min hada alwaqti wahuwa caaqilun isagoo wax garanayo walow maaran mid iska maraxyaba ha noqdo fii laxdatin ilmiriqsi faqad adraka alxaja xajki waa haleen waman faatahu dalika ninkuu dhaafo kaas carafa waa u suurageli weyda inuu tago ilaa habeenkii yowmunaxri habeenkii ciidda ilaa habeenkii ciidda waa u suurageli weyda inuu tago xabsi buu la tegi waayey jiruu la tegi waayey waktigiibaa ku cariiriyoomay sabab min alasbaab ow waqafa joogsada muqman calayhi asagoo miir daboolan marka de ninkaas carafuu joogsaday lama ohan karo faqad faatahu lxaj xajkii hadduu ka tegey marka muxuu samaynaa fayataxallalu wuxuu ku xalaal noqonaya bificli cumrati minana tegi maayo mxuu ahaa musdelfana tegi maaye haddii carafu u suurageli weyday dawaafuu iska samaynahaya timuu iska jaraayo waa iska soconaa taxallalu bificli cumra fayaduufu waa dawaafaya wayascaa wayaxliqu waa xiiranaya waqad xalla waana xalaal noqday min ixraami fayajibu calayhi alqadaau qadaa ku waajiba ويجب عليه القضاء قضى كو واجبه ودم ديك للفوات تجدي مثل دم التمتع دم التمتع محال وسو شيغي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة دم التمتع يا كاس وكلا بقى بس الدماء دي وانوار دمانتك meeshaas marka asagoo soo qadeeya iyo dhiig baa laga rabaa haddii xajka ka teg xajka ka tegaya ma sunnu ahaa ma farad buu ahaa markii hore saa fursad lahayd firaaqo lahayd laakiin mar haddaa geshid hadda kabacdi xajka inaa dhammaystirtaa laga raba fa idaa qarabat ishamsu qoraxdu hadday dhacdo carafaa la joogaa casirkii la yaacima meesha haddee sida loo joogo loo joogo loo joogo qoraxda iyo kulaylka iyo waxay dadka kusoo dhacahayaan ee dadka qaarkood waaba nacahayaan joogideeda waxa inay ka ordaan bay rabi lahayn marka casirkii la yaacin qorax dhacaa la suga fa idaa qarabat shamsu afaaduu ilaa musdelifa musdelifay u baxa biyo oo daad oo kalabana marka waa soconahayaan ilaa musdelifata ayay aada daakiriina ayagoo alle xusahay mulabiina talbiyeysanahay bisakiinatin deganaansho iyo waqaarin culays ayagoo degan bikayri musaaxama iyadoo aan la iscariirinayn wa iidaa'in qof aan la dhibayn wa darbi dawaabin daabada aan la garaacayn kan orod iyo qajajac iyo waxaas lamar adkaar iyo wixii la samayn faman wajada furjatan meel waasaca ninkii helaa asraca waa degdega ninkii la soo cariiriyaana waa tartiibsana ama buur ha soo cariiriso ama dad ha soo cariiriyo wa yuakhiruuna almaqriba maqribka dib bay u dhiga walyajmacuu ha ha kulmiyeen bimusdelifata musdelifo markay tagaan macal cishaa cishaa la jirankiisa hajab sidii nebigaba yeelay sal allahu calay wasalam faidaa wasaluuhaa hadday musdelifo gaaraan nazaluu waa degaan wasallow waa tukadaan wabaatuu bihaa waa ku hoydaan wasallu subxa subaxa waa tukadaan fii awal alwaqti ayay tukanaan waa kii cabdullahi ibn mascuud oran jiray laba salaadood maahane nebiga sal allahu calay wasalam salaad waqtigeeda ka hor soo tukanaya maanaan laba salaadood labada salaadood marka midaan oo musdelifo lagu tukanayo mid buu ka dhig waktigeeda ka horna waktigii caadigaah la tukan jiro salaada subaxa markii fajirku dhasho kabacdi ayaa marka xoolad kowsan laakiin qabla alfajr salaadu ma soconayso qabla alfajr salaadu ma soconayso waya'khuduuna minhaa waxay ka qaadanayaan xasa aljimaari jimaarta quruur waxay ku tuuran lahaayeen jamradu asalka hore dhagaxa yarkaah uu qaadanahaya jamradu ah haddana meesha lagu tuurahayo ayaa waxaa magacii jamradii qaadatay marka quruuraxaasay jamrada ku tuuran doonaan bay meesha ka soo qaadana meesha lagu tuuranahaya dee awal meel yaroo kuusinahay ahayd hadda dhagxantii aa la qaaday tiir baa laga dhigay waa la taagay tiirkii baa lagu dhufanahaya hoostana waxaa ku yaala baraag yaroo la raba inuu dhagaxu kusoo dhao oo meeshii awal asalka dhagaxa lagu tuuri jiray marka quruuraxaasay soo qaadana sabca xasayaatin toddoba qururux buu qaadanahayaa laqdan gurubsi laa tagsiiran jajabin xanja jabsan mahaye kuwa meesha yaallo iska soo gurubsana walafdalu biqadri lbaaqilla digirta waaweyn oo kale qadarkeedoo kale inuu la egyahay wayaqifuuna bacda asalaati cala almashcari alxaraam ayay joogsana wahuwa jabalun saqiirun buur yar weeye fii aakhiri lmusdelifati meesha musdelifa ugu dambaysa ku taala wayundabu sucuuduhu in amkana haddii uu u suura galo inuu koro waa u sunaysa maxay ahayd aayadda cinda almashcari alxaraam fadkuru llaah cinda almashcari alxaraam وهناك بناء نسمع ميشا كويا لور محدث قضاء لقد سو يقول العوام أي إنه المشعر الحرام وليس كذلك رنتو معهم اسمع اسمع ويكثرون وحي بديان التلبية والدعاء والذكرى مستقبلين القبلة يوم جست ويقول وحي لا اللهم كما وقفتنا في سيدنا نكر جوجس وأريتنا إياه نوتوسيسي فوفقنا لذكرك حسكاك نوافج كما هديتنا سأن مهمس واغفر لنا وارحمنا نون حرس كما وعدتنا سيدا نوغي وهضي بقولك قولك وقولك الحق وقولك هذا حق وي قولك اسمحا فإذا أفضت من عرفات إلى قوله غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإذا أسفر حدو افتيمه جدا آدي آدي واجب سف عن افتيمي قرحنا ولي مصابي ساروا إلى من من آذان بوقار دقنان شيء وسكينة حسن عن شيء كتير قبل طلوع الشمس قرح صباح مش من الجسوة جاهلي وقرح صباح الجسوة جري هو حيرين جرين خبير وبالفتين عن حوله ويرنا وحدلني marka saas oo kale lama rabee waa la sugahayaa markii iftiinku si fiican u soo baxo qorax soo bax ka hor baa laga dhaqaajinaa فإذا وصلوا هدي قالان إلى وادي محصر وهو بقرب من المنون ودون أسرعوا دقدقها يا قدر رمية حجر نجح انتو لغو توروك وادي قاسي كدقدقها يا ثم يسلكون وحي قاضيان الوسطى طريقة دحي طريقة دحي التي ترميهم كتوريس على جمرة العقب طريق ودحده كجيرو جمرة عقبة كجينة فكما يأتونها سيؤتقان وهم ركبانا أيوغو وحكرسا أي يرمون تورانا هي جمرة العقبة بتلك الحسيات تضبا أسقروا حيستان السبع الملتقدة للقروب صدي من المزدلفة تضبا أن نقوح المزدلفة أي كسو قاتين أيوغو تورانا ما أنت طبنات مالك ليا لطورة هي هل كم يلو لطورة أي تضبا أن يحالو طورة يكوي لواتنا وما أنت طبنات هل مالك ليا جمرة العقبة saddex weeyo midna masjidkay xigtaa midna dhexday ku jirtaa midna maka xaggeeday xigtaa midna maka xaggeeda xigta weeye jamratul caqaba marka midaasay ku tuuran asagoo qofkii haddii awr iyo ay wax fuushanaayeen qof walba asagoo ratigiisa fuushan buu tuuran maanta gaadiidka la wataa gaadiid meesha lala geli karana maaha wax korkiisa wax laga tuuran karana maaha qofkii socdaaba dadkii la isjiira marka hadda markaan gaadiid meeshaa suuragal kama aha السبع بتلك الحصيات السبع الملتقطة لقى أرورسدي من المزدلف المزدلفة لقى أرورس ومن أي مكان التقط ماشي كستو وكقاطع الحصى قرور جاز وبنانته من المزدلفة وغيره مال كستا واكا قرب سنكرا مال كستا وكسو قادن كرا laakiin yukrahu akhduhaa inuu qaataa la kahdaa min almarma meeshii la tuurana dhagaxdan dadku meesha ku tuuran inuu qaato walxush inuu kasoo qaato musqushii kasoo qaato walmasjid وكلما يشرع مركز تو غرغلو في الرمي رميغي يقدع التلبيه التلبيه واغونه تلبيه سو غل مر الله مركو دغخ بلاو ميشاس كجوكسنس ولا يلبي بعد ذلك وصورة الرمي أن يقف يستاغوي ببطن الوادي ورمي ما أنت رمي جمرة العقبة والوحوادية دحيس اللي يستاغه بعد ارتفاع الشمس بحيث يكون تكون عرفته عن يمينه عرف مدكتيسا ku aadantahay wa makkatu an yasaarihi makana bixiisa ku aadan marka xogtaas uu jeesanaya makana waa tan carafana waa kan meeshaas ويستقبل الجبهة وكجيسنا ويرمي حساة حساة هل هل قرر حب وطورا اسكو مركو فردين معي بيميني مدكتو كطورنا ويكبر وتكبير سنة مع كل حساة الله أكبر قول لي هو حلقة ربا نجح على طورا وحوي على إن لقو حساة لقى ويرفع يديه قعنتي سطورها حتى يرى إلى وكر قاد حتى يرى إلى العرق بياض يديه الكليسة عدانتين ويرمي وطورها يا رمي طور تو استاو كل تريد ما يمشي حطك روح على الرمي وقطور ولا ينقد ينقد نقدا نقدigaasi marka waxa way markay lacagta ee ay rabaan ee inay lacag sax tahay in kale faniinin jireen marka faniinintaas oo kale ma inuu ku waxa laga rabaa ram فإذا فرغ من الرمي هدو كبح ذبح هدي بقورعه إن كان معه أو ضحى وأضحينا هدو أضحي وضو هدو هدي وضو هدي وضو حوله مكلو كان وهدي haddii xajka dartii sabab ku saabsan neefkan loo qalahayo tamatuc iyo qiraan iyo wax noocaas oo kale loo qalahayana isagana waxa weye hadi haddii uusan jirinna udxiyeynahayana ayagana waa udxiy uma yaxliqu rajul ninku wuxuu xiirahaya jamiica ra'si hada huwa alafdal saasaa u fadli badan walahu an yaktasira inuu ku gaabsadana waa leeyahay calaa alaaa shacaraatin saddex tin inuu gooyo minhu xaggiisa ka mid marka hadalkaas inaad wuxuu ku dhisan yahay talaata shacaraad in lagu magacaabo hay xalqi hadduu saddex tin gooyo laakiin ma garanayo saddex tin sida xalqi loogu magacaabo xalqi iyo taqsiir midood in saddex tin lagu magacaabi aw taqsiir hagaabinta meeshaas waxaa la rabaa xalqi ama qasri wax lagu magacaabi والأفضل سيدة فضل بدن في التقصير قابنتي قدر أنملة فر قدر كيدو كلا وين تميسو هدي وين إلى فر قدر كيدو كلا إنو قابي من جميع شعره تميه سودان ميل والب فرق دركيدو كلا تمرن انو جر ساسا او في حمد حلق قصري وين نقونيس حلقي انا كسي فيها واما المراه فالافضل لها تقصير من قابسوي على هذا الوجه ايضا ان سحيرته لغا مر ويكون وحو نقونها حال الحلق مستقبل القبلة قبلة مدو جيدو مكبرا تكبير سنة ماشان ذكري وي وحا لو يميد لما ربو داد ميل سكو تغو شاقيستو وحسمايو وحا لغا ذكري وي وحا ماشان لو يميد ويبدأ وبلابه يا الحالق كان حيره يا بشقه دنيسي الايمن ملك تابو كبلابه ويدفن شعره تميسي ودوغه والحلق ركن ركن ويو لا يتم الحج حجه سنميستر من الا بها سغما حلقي عن اركانته كميد هي بليه دو اسو مقيا حجكم رميستر ويبقى محرما محرم يهون كباق نقنايا الى ان ياتي به الى وليمه ومن لا شعر من كان تم أسقنا له أسقى عمر الموسى موسكو مرمرين هي على رأس مدحس ميشاس مركا مدحين واتورتي ايه نيف هدو هيين واقورعي تميهين واسكحير ساسا يسكو حكيان ساسا يسكو حكيان لقو حطوران هيا شقادة مركو مزدلفة كيمادو من يمادو وغوريسا لقو حطوران hadduu neef ayuu gowraca hadda ka bacdi madaxuu dawaafkii waa u khay uma ya'tii makata makuu tegaya fii yowmihi islamaantiisa fayaduufu dawaafa lifaadati dawaafa wahuwa ruknun rukni weeyo laa yatimu lxaju xajkuusan dhammaystirmayn ilaa bihi asaga maaha ويبقى محرما انه محرم يكون باطن لا ياتي به لا يليم وصفته صفه الطواف كما تقدم الطواف كورسو سيده كسو hormartay meeshaas marka waxa way saddex dawaaf ba xajka ku jira dawaaful qudum waa midka lagu soo galay dawaaful ifaada waa midka maanta tobnaada rugniga dawaaful wadaa waa midka lagu tagi doono laba waajib weey dawaaful ifaada iyo dawaaful wadaa waajib ama dawaaful qudum waxa suuragal makaba inuusan iimaani carafa xagga ka soo galo daif iyo dhinacaas uu ka yimaado carafa xagga ka soo galo carafa soo joogsado dawaaful ifaada ku yimaado dawaaf raba inuusan jirin dawaaf raba inuusan jirin saasa suuragal laakiin dawaaful ifaada laga maarmaan weey xajkii arkaantiisii ثم يصلي ركعتين لبا ركعو تكنهيا ثم ان كان سعى هدو اول سعيي مع ضواف القدوم ضواف القدوم كي لجرنكيس هوري هدو سعيي لم يعيده سوء علمه سعي كلا سوء علمه ضواف ما كو دمايسو اسك سكن وإلا سعى هدي أول حرير سعي لا إيماننا سعى هدو سعينا لأن السعي أيضا ركن ولا يتم الحج وسلم يسترمه إلا به ويبقى ونباغ نغنى محرما إلى أن يأتي به إلى أوليين إحرامك هذا لو إحرام لو حلال نقشوه يقورن دونايو تحلل الأول ونارس كقشانايو إلوك مرسانايو سوى عن ركن إذا لا إيمان بيسور توبيس لكن تحلل في ودن بيسوغه وهوينك يوبنانا لهايه iyo inuu iska tagaba waclam ogow buu yidhi ana aramya waalxalqa wadawaaf alifaada alafdalu sida fadliga badan taqdiimu ramyi in la hormariyo uma alxalqa xirashada lagu xijo uma dawaaf saddexdaas waxyaalood oo maanta la iska rabo saddexdoodaas oo maanta la wada rabo waxaa ugu horeeya ramiga waxaa ku xiga xalqiga waxaa ku xiga dawaaf waa sidii nebiga sal allahu calayh wasalam iskugu xiji neefka gowriciisu wuxuu ku xigay ramyigu ku xig xoolaha gowracooda falow ataa hadduu la yimaado bihaa iyadii calaa kayri haada tartiibi tartiibta keyrkeedu faqadama hormariyo waa akhira dibdhow jaazi waa bannaanta meesha masale xoogaa fuqahada aragtidooda wax yar kala duwan baa ku jirto ninku hadduu jaahil yahay oo isdaba marsiiyo nebigii bay warsadeen sala allahu calayhi wasalam nin kastaaba wuxuu ku leeyahay nebi allow anigu wax ma ogeyn markaasaan kaas hormariyo kaasaan sameeyo markaasuu leeyahay ifcal walaa xaraj waxyaalahaas maantaas ay weydiinaya markuu yidhaa mid baan la waxaan isdaba marsiiyeyba wuxuu leeyahay ifcal walaa xaraj laakiin nin kastaaba wuxuu hormarinaya lama ashcur waxba garan mayn masalada ma aqoon marka ninkii jaahila isaga waadix ninkii aan jaahil ahayn meeshaasaa marka xoogaa aragti waxyar ku kala duwan tahay laakiin hadda meeshaan wuxuu ku yidhi sunnada weeye ee isku aadaadintaasi hadduu aqaayir haada tartiib ula yimaado jaaza waa bannaan laakiin adiga meeshaas mar haddii la joogo oo intaasoo dhiba la maray waxaa la rabaa tartiibtii nebiga siduu u socon jiray sal allahu calih wasalam in loo soco wax walba waxaa garanaysa tartiibtii nebiga in lagu socdo sal allahu calih islamar ahaantaas hadduu suusaaka carafo uga yimid musdelifo uga yimid iska gudbo oo minaba uusan ku joogsan oo israa zaxmadaan ka gudubo dawaafkii soo sameeyo soo laabo oo hadda kabacdi dhagaxitu waa u suurtoobaysa laakiin sida ugu fiican waxa weye waa inuu dariiqi ku socdo wayadkhulu waqtu alaaati saddexda waqtigeedu wuxuu ku galaa binisfi leyli habeenka barkiisa min leylati naxr leylatu naxri habeenka tobnaad niska dambe ayuu gala hayaabu meeshaas marka waxaa suuragala inuu ka qaatay dadkii ducafada ahaa oo loo fasaxay inay hore usii socdaan wayakruju waa baxayaa waqtu ramyi jamrat alcaqaba jamratu caqaba tuurashadeedu waqtigeedu bikhuruuji yowmi naxri ayuu ku baxa dhagaxa tuurashadiisa oo maanta tobnaad subaxda hore in la tuurto markii aad timaadid oo hadda ka bacdi aad timihii iska jirtid oo iska xiirtid oo hadda ka bacdi ma ka aadid haddaad neef haysi aa qashid saasaa fiicnay laakiin haddii oo maantaas oo dhanna waa socdaa buu leeyahay waa la tuuran karaa waqtu lxalqi waawaafi mutaraakiyan asagoo dib jira walow ilaa siniina muddooyin baha sanooyin baha ah hadduuse qofku dawaafkiiya la imaan dawaafkiiya tegi maayaan waa la imaan dawaafka yayow waa la imaana maalan haweenkii oo kale haddii dhiig uu ku dhaco dawaafkii ka tegi maayaan dawaafulifaaada dawaaful waxay ka tegi karaan wadaac maana dawaafulifaaada kama tegi karaan waa iska sugayaan markii ay daahir noqdaan may u imaanayaan iska dawaaf walilxaji taxallulaani laba xalaal noqoshuu leeyahy hadda ixraamka inta lagu jiraa qofku aada uu xirxiray meeshaasu intaasoo badanoo dad iskugu imaanayso hawada laga yaabo intaasoo mudda roob inuusan ku di'inoo udug buu u baahan yahay madaxa inuu asturto waa bartay qofku inuu wax udo habeenkii markuu seexanayo waa bartay hadda madaxa inuu wax saarta looma ogola alba walba waa laga celinaya yaa xaaji ekshif ra'sa kaalile maanta waa laga celinaya ninkii marka qofku waa xirxiran yahay intaas uu ixraamka ku jiro wuxuu u baahan yahay fusxada inuu helo dharku rabo iska qaato ayuu rabi lahaa markuu rabo inuu qaato marka laba taxalul baa ku jirta awalun wa aanin fal awalu kan hore yaxsulu wuxuu kusoo xasilayaa bihnayni labo oo min haadihi الثaلaaثة saddexdaa ka mida ayuhaa kaana miduu yahay imaa xalqun waramyu timihiina waa xirta dhagaxiina waa tuka aw xalqun wadawaaf aw ramyun wadawaaf waa inuu laba un sameeyo laba markuu sameeyo dharkii ixraamka uu qabuu iska dhigahayaa dharkuu rabuu iska gashanahayaa unug buu hadduu rabo marsanahayaa laba markuu sameeyo taxallul awal فمتى فعل اثنين لما مركو سمي منها كمل حصل وحصل التحلل الاول حلال نقشده hore ويحل به waxa uu xalaal noqonaya jamiicu ma harum alayhi wixii xaraam haayo dhan ma cadan nisaa haweenki wixii ka soo haray oo min wad injimaaci ah wa aqd nikah wa mubasharatin taawashad waxa haween ku saabsan waa ka dheeraanay inta kale ku soo فإذا فعل الثالثة كيس الدحال هدو سمينا حل له كل شيء كل ما حرمه الإحرام الإحرام كان وحو حارنت النبي سبب النقض ودن أي حلال النقض taxalulka dambe ku saddexdaas samayn laakiin saddexdaas haduusa samayn oo mid dhiman yahay waa midku kulaa muxrim buu iska noqonayaa ilaa midkan uu ka sameeyo taxalulkii dambaa weli u dhima weli udug iyo waxbaa u bannaan laakiin weli ma wada xalaalno والله سبحانه وتعالى waxaaba suuragala inuusan qofku ilaa carafo u tagaba makaba uusan tegin oo dawaafulquduumkaas uusan tegin markaasi wuxuu iska ahaa sunna midna waxa weye waa dawaaful ifaada waa midka maanta tobnaad la samaynayo arkaanta xajku ka mid yahay midna waa dawaaful wadaaco marka dambe la soo tegayo isaguna waajib gaarkiisaa weye laakiin arkaanta kuma jiro marka saddexda dawaaf midna waa waajib oo ninkii ka tagaa waxaa laga rabaa inuu dhiig neef xoole inuu qabo midna waa rukni oo xajkuba kama maarmi karo midna waa sunno saasay saddexdoodu kala yihin marka dawaaful ifaada hadduu ka faaruqo iyo wasacyi sacyigii sacyigu awal waxaa suuragal ahaabuu ku yidhi inuu dawaaful quduum raaco iyo inuu dawaaful ifaada la sugto labadaba khiyaar buu u lahaa haddii dawaaful ifaada iyo sacyiga uu ka faaruqo oo subaxdii markii uu ka soo baxo musdalifa minuu soo maraya dhagax buu tuurana hadduu xoolo qalow hayo waa gowraca madaxiibuu iska xiira hadda ka bacdi buu baxayaa ma ku aadahaya markaasuu dawaafka la imaana saasay acmaashaas iskugu xiriirtay marka dhagaxii tuurashadiisii iyo xiirashadii iyo waxyaalaha noocaas waa ka soo baxay makuu tegay dawaaful ifaaduu la yimid sacyiguu raaciyey markuu halkaa joogo rajaca ilaa minan minu u laabana wa baata bihaa waa ku mina hadda dhowru ka yimid oo dhagaxdii uu soo tuurta mina ayay jimaarta ku taali haddana waa ku laabana wa baata bihaa waa ku hoydaan hoyashadaas oo mino lagu hoyanahayaana waxay ka mid tahay waajibaadka xajka oo qofkii ka tagay dhiig baa laga raba wayaltaqidu waa gurubsadaa في أيام التشريق أيام التشريق بحدوده وهو آه أيام التشريق إنساس اللي هذا وهو رصاص الفقب سنكرته أيام التشريق متك وهو الرأية وهو قرب صلاة وهو ثاني العيد عيد ما أنت هذا لبعضه وما أنت كوبي كوبي طبعا أي تهي بشو إحدى وعشرين حصاة كوبي لبعضان لقحبوا أيو قرب سنة هي من منن من أيو كقرب سنة minuu ka qaadanahay meesha uu degan yahay hadday masjidka agtiisa tahay hadday meel ka shaysa tahay intii mina xuduudeeda ah meeshaasuu kasoo qaadana ilaa minuu joogaa koob iyo labaatankaa dhagax waa dhagaxda maanta la tuuran doono koob iyo labaatan koob iyo tobnaadka oo iyama tashriiqu ay bilowga yihiin ilaa mina afar saddex beri baa la joogi doonaa oo ka dambaysa maanta ciidi oo koob iyo toban iyo labaiyo toban iyo saddex iyo toban ويتجنب وكدرانها المواضع الثلاثة صدح ميلود المواضع الثلاثة المتقدمة الصهرة صدح ميلود ويرى أول إن لقى قاطع مفعي إن لقى حنت معايا صدح راس ميلود مسجد كا مسقشة ماشي لقى حلوته صدح الناس ومر هره uu ku yiri saddex aan laga qaato waa laga fiican yahay haddana waa ka dheeraanahay laakiin hadduu ka qaatana bardu dhaw waa u gudaa فإذا زالت الشمس قرحتها هدي وريكته رمى بها وتورتها قبل الصلاة صلاة أي تورا مركا ما أنت تبنات مركو كسر لابته من مكة كسر لابته دواف كي سعي كسر لابته هبين كي منو إسكت سفين هي أذكار عبادات مبالغة حبانو subaxdii waxa wey waa sidii oo kale wax shaqaah oo kale ma dhaqaajina maantii markii la gaaro bacdi zawaal la gaaro oo qoraxdu ay wareegto duhur waqtigiisu u galo waqtigaasu tuurana qabla salaad buu yidhi qabla salaadaasi marka ayadu shardi maaha salaada duhur jamrat aluula jamrada ugu horeysu tuurana jamradu asalka hore waxay ahayd dhagaxa yarkaahoo la tuurahayo ayaa jamra la oran jiray dhagxanta yarkaa la tuurahayaa la ohan jiray haddana meesha lagu tuura marka meel kusinhay ahayd meeshaasaa dhagaxa lagu tuuri jiray meeshii hadda waxaa laga dhigay waxaa lagu wareejiyey gidaar yar baa lagu wareejiyey intii ay ahayd tiirna waa laga dhisay marka tiirkaasuu qofku ku dhufanaya waxaa la rabaa inuu kusoo dhaco meeshaas xawdka ahoo meeshii dhagaxuu ku dhici lahaa marka jamrada ugu horeysuu tuuranaya wahiya alatii talii la xiriirta weeye masjid alkhayfi masjidulkhayf midda la xiriirta fayascadu ilayha waa u korahaya marka masjidulkhayf markuu kasoo baxo saddexda jamro saasa ilaa maka iskugu sii xigxigaan midda masjidka xigta ayuu kasoo bilaabaya jamrat luula wayajcaluhaa wuxuu yeelhayaa can yasaarihi bidixdiisa wayastaqbilu lqiblata qiblada u jeesana marka ayadana bidixdu ku aadinahaya qibladana waa u jeesanahaya markaasuu dhagaxa ku tuuraya wayarmiha wuxuu ku tuurahayaa bisabci xasayaatin toddoba quruurux xasaatan xasaatan hal hal quruxuu ugu turaayo geesku mar ku firdhin maayo kamaa taqadamada sidii soo hormartay sida fargankii oo kalena ugu tuuri maayo farganka waa kii awalba la reebay oo farganku sidiisuu manhi u ahaa marka gacantuu kor u qaadahayo sidii dhagaxa loo tuuri jiro u tuura jamrada ugu horeysa saasuu u tuurana uma yanxarifu qaliilan wax yar buu ka leexanahayaa oo awal dariiqii jamrada kale usii qaadi lahaa waa ka leexanahayaa bixayu meel buu istaagahayaa laa yanaaluhu uusa gaari karin alxasaa quruuraxa alladii yarmiihi naasu dadku ay tuurahayaan haddii dadku meeshay wax ku tuurayaan uu istaago khushuuciyo waxba heli maaya dimaantao dhan dhagaxa gowda lagu haynahaya ee xoogaa yar buu ka leexanahayaa marka meel aan dhagaxu kasoo gaarayn buu istaagaya markaasuu ducaysana wa tabqa jamratu jamradiina ay ahaato khalfahu gadaalkiisa xoogaabuu hore u dhaafahayaa jamradu waa ka dambaynaysaa xoogaa yarbuu hore u dhaqaaqaya jamradii kale xaggeeda markaasuu duca bilaaba wayastaqbilu lqiblata qibladu u jeesanaya wayadcuu waa ducaysanaya wayadkuru alluu xusaya bikhushuucin iyo watadarucin biqadri suurati lbaqara marka qadarkaas intii isagu gaari karo duca badan buu wada nebiga sal allahu calayh wasalam jamrada hore iyo midda labaad mid walba waa ku ducaysta midda saddexaad laakiin markuu tuurtay waa iska socda ma joogsa marka labadooduba waa ku ducaysana uma yatii wuxuu imaanayaa aljamrat aaniya fayafcalu wuxuu samaynayaa kamaa facala fi luula sidii midii hore kale u yeelo kale intuu agga qiblada ujeesto ayuu ku dhufana faidaa faraqa minhaa hadduu ka faaruqo waqafa waa istaagayo wadacaa waa ducaystaa qadra suurati lbaqara uma yatii waa imaanaya aljamrat aaalia marka duco badan inuu ducaystaa laga rabaa meeshaan dhagcantaan la tuurayo waxaanoo dhan dikri allah lagu nooleynaya duco iyo dikri iyo ayaa laga raba qalbigiisa inuu rabbiga xaggiisa u jeedo saadexaad buu imaanaya wahiya jamrat lcaqaba meeshaasaa dalcad ayaa meesha ku taalla marka jamradaas caqaba la yidhaahdo ayuu ayuu tegahayaa waa midda ugu dambaysa oo maka xaggeeda u xigta allatii ramaaha miduu tuurtay yowma naxri yowma naxriga keligeed buu tuuranaya kuwa kaleo dhan ma soo marayn fa yarmiiha waa tuuranaya bisabcin toddoba kamaa facala yowma naxri siduu uu sameeyo oo kale sawaa fa yastaqbiluha iyaduu ku jeesanaya waalqiblatu can yasaarih qibladuna bidixdii ka xigta marka jamrooyinka nebiga sal allahu caleh wasalam isku meel kama istaagin middaas jamratulcaqaba dhinac buu ka istaagay dhinac buu ka istaagay markii la mariyey dhagaxii meesha tiirkii laga dhisay marka la mariyey shamiitayo wax la mariyey dhinacan waa la baneeyay dhagxantii waa iska muuqataa dadku inay ku calaamaystaan baa la rabaa dhinaca ay ka tuurahay kuwa kale laakiin meel walba waa ka malaasan yihin dhinac walbaa laga tuura marka nabiga sal allahu calayh wasalam dhinacuu ka istaagay dhinacii baa la calaamiyey marka dhinacaasuu ka tuurana faidaa faraqa hadduu ka faaruqo oo midaas tuurashadeedii dhammaystirto laa yaqifu cindaha agteeda ma istaaga horuu iskaga socon labada hore laakiin waa ku ducaysanaya midaanse ku ducaysanma wayabiitu biminan minuu ku hoyana haddana habeenkaas markuu galabtii dhagaxaas tuurto masjidka hadduu degan yahay hadduu meel kale degan yahayba minuu iskaga laabanahayaa habeenkii meeshuu ku hoyanahayaa ثم يلتقد من القد هدنا بريتو قربسنا هيا وأروسنا هيا دكحنتي وهو ثاني أيام العيد آه، أيام التشريق 21 حساة كوب لواتن دقح فيرمي بها الجمرات الثلاثة سدح جمرو كتورنا هيا كل جمرة بسبعة بسبع تضبع بعد الزوال كما تقدم سيسو هرم سدح راس معلوم والبا مركي الظهر كل جارو انت قدم بسودك حنتا تضبع تورنا ولا يجوز رمي الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال ما أنت يقول رئيسو طبنات كاها هل جمريا كليجيدو عقبة مدة ما كحجيدو يحكتو تورتي صبح نمو أنا لا تورتي لكن سدح لما الموضوع أيام التشريق آه، بعد الزوال ويوحل تورنا قبل الزوال وكممنون ولا يجوز رمي الجمار جمارتا إلا تورتا ما بنانا في أيام التشريق إلا بعد الزوال وقت قاسية لتورنجر ويجب الترتيب ترتيب بaa waajiba waa in la isku soo xixijiyaa fayarmii wuxuu tuuranayaa maa yeli masjid alkhayf midda masjid alkhayf xigta ayuu tuurana awalan walwusdaa aaniyan midda dhexaysuu tuuranaya walcaqabata aalian marka saddexaad wuxuu u dabamarinayaa jamrat lcaqab wayundab lquslu kula yowmin lirami maalin kastaba inuu tuurashadaasu soo qubaystaa la sunneeya marka waxaa suuragala qubayskaas sunanimadiisu inay ku xiran tahay meel oon jamac dad iskugu imaana meeshay dad jamac iskugu imaanaya qofku inuu nadiif yahaa laga rabaa inuu meesha laga fiirsho faidaa ramaa hadduu tuurto fii aani tashriiqi ayaamu tashriiqa maantooda labaad markii uu tuurto nudiba lilimaami imaamka waxaa loo suneeyay an yakhduba inuu khudbo akhriyo khudbatan yucallimuhum fiiha uu ku barahayo jawaaza nafari nafri tegitaanku inuu bannaan yahay wayuwadichuhum uu sagootina marka mar walba eh, imaamku khudbu akhrinahayaa khudbadaas shaqada berrito dadka sugaysa ayuu dadka u sheegahayaa marka maantay waa maantii labaadoo ayaamu tashriiqa maantii labiyo tobnaadkii weeye labiyo tobnaadka markii dhagaxa la tuurto dadku inay tagaan baa u fasaxan marka imaamku dadkii oo meelo kale aafaaq kale aadahayana waa sagootinahayaa ee, khudbana waa u akrinahaya berita inay iska bixi karaan dawaaful wadaac inuu sugahayo siday yeeli lahaayeen waxbuu usii sheegahayaa imaamku shaqada sugaysa ثم مركا دبديد يتخير قف كستاب خيار بو يلانهايا بين ان يتعجل انو دغدغو في يومين لو مالمو labadaas maalmood uu tuurto intuu ku dhamaysto galabta markuu dhagax tuurto inuu iska tago وبين أن يتأخر إنه دبل عمان تصدح يطبنات قدره خيار بالله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فإذا أراد التعجيل دقدقها دور ربو فلينفر هبحه بشرط أن يرتحل من منها إنه كجورو قبل الغروب قرح دعكه وإنه قرحه من أقول عن هدور ربو إنه لبيه طبعا مركي أي تاي أو تغو casirnimo intuu tuurtay inuu tago weeye qoraxda waa inaysan mina ugu dhicin haddii la cariiriyo oo siduu dhagaxu usii tuuranahayo midii ugu dambeysay markuu marahayo ee qoraxdii dhacdo mis caawa waa iska hoyanaya berri uu haddana tuuranahayo berri dambeys- berrituu iska tegi doona فإذا قربت الشمس قرحت هذي دعدو وهو بمنن أسقو جوغا امتنع التعجيل دقدقتو وكرهبتو ما حيالي لهم مالموت كمتي maxaa yeelay tacajulkii qur-aanku shardu wuxuu uga dhigay fii yowmeyni labada maalmood waa in dhexdeeda lagu jira haddii maantii labaad ay dhammaatay oo habeennimadii la galay maantii saddexaad markaas ma tegi karo tacajul mala jira walazimahu lmabiitu inuu mina ku hoydaa ku waajiba wa ramyu lqadi berrita inuu tuurtaana waa ku waajib mar haddii qoraxdu mino ugu dhacdo وإن لم يريد هدوسا دونين التعجيل دك دك هدوسا دونين باتا وقبه إذا بمنا منا والتقضى وصقرب صدا إحدى وعشرين حساة كوبي اللباتن لقحو يرميها وطوران دون من الغد بعد الزوال كما تقدم مرة دي سدح دي برئو لما يستنى وقتي وعو لما عضي ثم ينفر ويسكتها وكاسو تغير ويندب وحال سنة أن ينزل المحصبة محصب يندب والنبي صلى الله عليه وسلم مركي مقالة مكة أو يمد أو ضوافكي ووحي وسمين لهذا السميني ماشى سودك la soo degaya waxay keenaysaa gadaal dhagxanta ka soo tuuranaya dadkii oo dhan baa isku soo ururaya imaamkuna wuxuu wadaa xajiijkaas oo dhan marka dadkii intii laga kala tegi lahaa meesha la isku sugana markay isku yimaadaan maaliyaa la baxayaa dawaafil wadaac ayaa la samaynayaa waa la soconayaa marka marka muxasabkaas inuu dego wahuwa cinda aljabali buurta agteeda weeye allatii cinda maqaabiri maka qabuuraha maka agtooda buurta ku taalla agteeda weyn marka waadigan oo hadda uu dego mudawfka oo soomaalida ay ku xiran tahay kolley meelahaasay dadku qiyaasan laakiin hadda meeshaas in la degaa meel suuro gelaysa ma aha maxaa yeelay dad badanna maba qaadi karto dhulkii oo dhanna wada dhismuu noqday marka meesha hadda degitaankeedu wax suuro geli kara hadda ma aha ويندب أن ينزل المحصب وهو عند الجبل الذي عند مقابر مكة وقد فرق من حجة حج حج سنة وقبح وعلى ما حج وإذا أراد الاعتمار إن عمر هدور ربا اعتمر وصوع عمر من الحل كما سيأتي في صفة العمرة سيدة كتاب marka haduu rabo inuu cumraysto xajkii ka bacdi xilligu u baxayaa xaramku ka baxayaa meel xaramka ka baxsan ayuu kasoo cumraysanayaa dadkuna hadda inta badanba waxay yeelaan tanciin bay tagaan oo masjid weyn meesha ku yaalo masjidkaas intay ku tukadaan cumrada meesha kasoo xarmadaan marka bacda alxaj haddee caaisho ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam markii ay ka cabatay dadkii xaji cumray la yimaadeen aniga xaj kaliya aan la imid ayuu nebiga sala allahu calayhi wasalam in meeshaasay kasoo cumray kasoo cumraysto ayuu ayuu amray cabdiraxmaan ibnu abibakarna waa ku daray walaalkii meeshaas marka in la cumraystaa inay bannaan tahay ka gadaal saasaa u muuqata ee xadiidkaasay ka muuqata laakiin dadka badankoodu cumradii ay horumariyeen xajkana gadaal bay kala yimaadeen فإذا أراد الرجوع أنه نقضها دونه إلى بلده بلد كيسي أتى مكة مكة تغا وضاف للوداع وداع أي أي ضواف مركا وحو ربا إنه بلد كيسي ولافته واجي هوري قف والبا markii acmaashan ay dhamaato wajigiisu iskaga bixi jiray kii daa'if raba xaggu iskaga bixi jiray mid walba waa iska bixi jiray laakiin waagii dambe waxaa lagu amray qof markii xajku dhammaado acmaasha la dhammaysto marka ugu dambaysa waa in kacbada la tago waa lagu amray marka dawaaf alwadaac buu la imaanay wadaafa lilwadaac uma rakaca rakcatayh labadiisa ragcuu tukanay wawaqafa waa istaagaa fi lmultazami wa bayna alxajari alaswadi waalbaad kacbada iyo xajaru aswadka meel dhexdeeda ah multazam la yidhaahdo ayuu istaagaa kolleyba xadiid oo marfuuca kusoo arooray waa daciif laakiin cabdullahi ibnu cabaas ayaa ay sameeyaan la yidhaha mowquuf ahaan وقال وحير اللهم إن هذا البيت بيت قرقان وقرقان والعبد عبدك وابن عبديك والبدأ الضون والكدول حملتني وإقص وقاد على ما سخرت اللي وحي سخرته من خلقك هدي تهي جيل يهدي أي تهي دمير يهدي أي تهي بابور وحي أي سخرت حتى سيرتني إلى أي هيسي في بلادك بلاد دادي وبلغتني بنعمتك نعمة هذه وإيجار سيسي حتى عنتني إلى أي وكالميسي على قضاء مناسكك أعماش هذا قلت فإن كنت قد رضيت عني هذا إيجار هذا النقطة فازداد عني رضا رضا إيسي بلي وإلا هذا إيجار هذا النقطة فمن الآن هذا إيه نعمة وقال رئيسه قبل أن تنأى أنت يسنفوغان عن بيتك كعبة داري دارت أنت يسكفوغان وأنا كعبة كفوغان وهي بتعود وهي بعد أوسن فوغان عنه عن بيتك مزاري زيارتي هذا أوان انصرافي وأم وقت كان قدومي لها إن أذنت لي هدايو أقولاتي غير مستبدل بك أنا عن عدك بدلنين ولا ببيتك كعبة أنا عن بيتك لك بدلنين ولا راقبا عنك أنا عن كجيس ولا عن بيتك كعبة أنا عن كجيس اللهم فاصحبني بالع فاسحبني العافية عافية إلى صاحبي في بدن الجركي عافمات إلى صاحبي والعصمة دور سنان شو في ديني دين كي وأحسن وناجي من قلبي قدون كي وارزقني وارزق العمل عمل فلو بضاعتك عند عدد عمل فلو ما أبغيتني واجمع لي كل خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير دعاء أسنا إمام الشافعي رحمه الله وحير واجع على إنسان لقد دعيسته لكن وحده هذا أنت كسي كرهية معه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مركو دعيسته بعد سيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمضي واسك على عادته على عادتي وحلقودا سيده سocodka caadadiisa ah iskaga soconaya walaa yarjuc ma laabta alqah qaraa gadaal gadaal oo dadka qaar kood si si ay oran jireen ay yiraahdaan kacbada intaan u dib jeedin laha gadaal gadaal u baxay gadaal gadaal loo bixinay caadadiisa iskaga baxay sidii loo socon ثم يعجل وددجنايا الرحيل غوريتان كو ددجنه meeshaas dawaafil wadaac waxa laga yaabaa soo magaalada maka joogo ka adeeganayo wax joogay in uu dawaafil wadaac u baahdo marka markii dawaafil wadaac uu rabo shaqadiisa oo dhan markuu soo dhamaysto inuu safro maahan wax kale aysan u dhamanayn markaas uu dawaafka la imaanay dawaaf markaas uu la imaanay fa in waqafa haduu istaago bacda dalika dawaafka ka bacdi aw tashaaqala bishayn wax ku shuqloomo laa tacaluqa lahu aan ku xirnayn biraxiil geedigi لم يعتد لو حساب ما بطوافه طواف كيسيو عن الوداع وضوافي وتلزمه إعادته نسوع إليه كل لازميس هذو هولا كلا قالوا سفر كان كسب سنين لكن هذه سفر كي باور كي بان ولي دقاقنا وحيالها سكسوها هي أرنت نوع سو كلا أي تهي حتى باور كان سو كمد دقيق intaas marka dawaafil wadaa ku laaban ma laakiin haduu hawlo kala galo ee maka ma uu si sagootin wali haduu dawaafka la iimaanay waxa la rabaa aakhir ahdi bil bayt inuu noqdo fa inta allaqa haduu ku xiran yahay amalkaas uu galay shuqulkaasi bir rahiil safarkii ka shad rahlin heeriyadiisu uu xiranahayo weeye oo shiraa zaad zaad uu soo iibsanayo wanaxwi lam yadur ruux dhima ninkaasi safar buu ku jirtay ku jira وللحائض أن تنفر بلا وداع حائض وحا وبنان إنه إسكا سعودو وداع الآن ولا دم عليها ديقنا مكور كذا ما معناها إنه حول قشانا لغا مرحبا حول الجورة عدو لغا مرحبا ووحا سورة قلا ضدكي حجين هي اللي سعودتي دواف كي والتي من لغاحدي واتورتي وحوال بوا صورة ميسي مركي اللي قوري لها أيا ديقانو إيمي marka intii usbuuc hore loo sii joogi lahaa waxaa loo ogolaaday inay iska iska tagto ayadu ayaa loo ogolaaday waa loo ruqseeyey ayada laakiin dawaafka ka maqan hadduu yahay dawaaful ifaada midkii hubnigaa ka tegi maysee waa la sugahayaa waa la imaanaysa safiya waa kii nebiga sala allahu calay wasalam alam takun macaku alam takun daafat macakunna yowma naxri masirahan bala kaas faltam ha iska socoto marka hadayba maantaas bada waafta ilaahin ma socoto wayundab waxa la sunnay an yadkhula albayt kacbada inuu galo xaafiyana isagoo caga banaan tawaaduc muujisana kacbada inuu galo in lam yu'di axadan axad haduusan dhibayn bimuzaaxamatin cariiri iyo wanaxwiha wixii lamid marka kacbada gelideeda haday surtoodo way nabiga sallallahu alayhi wasallam waa ka galay oo ku tukaday fayda dakhala haduu galo masha waa socdaa tilqaa wajhi wajhiisa qaabilkiisa albaabka markuu galo foolkiisu uu soconaya hatta yabqa ilaa haru baynahu wa bayna aljidaar almuqabili darbiga ku soo jeeda lil baabi albaabka ku soo jeeda thalathatu adru'in sadh mudun ilaa ay waxto fa hunaka yusalli halkaas ku tukanaya fa huwa musalla nabi sallallahu alayhi wasallam nabi ku tukaday sallallahu alayhi wasallam sadh mudun kala ويكثر من الاعتمار عمريس بو بدنا بدنا عمريس بو بدنا هيا waxa way waa ninkii ee ee Makka oo jooga inuu iska soo cumraysto laakiin sida oo salafku ay ku badnaan jireen ee cumrada meel bay uga imaan jireen ma ahane ee cumradan hadda dadku markay xajka ka baxaan maanta oo dhan baxayaan soo baxayaan soo laabanayaan dawaafka ka badsan jireen dawaafka la badin jiray marka markii xajka laga soo baxay in cumrada la badinayaa waxa weeye shay daliilkiisa u baahan wa nadaru ila albayt laakiin haddii ninku meel uu kacbada ka soo gaaro uu joogo in cumrooyin iskala yimaado oo had walba usoo safro yimaado oo hadday u sahlan tahay waa wanaagsanta wa nadaru ila albeyti kacbada inuu fiiriyo waawaafi wayuktiru min alictimaari wanadari ila albeyti kacbada la fiiriyo iyo wadawaafi dawaafkii lagu dawaafo kacbada ninkii jooga waxaa la rabaa mar walba dawaaf inuu la yimaado wa shurbi maa'i zamzama zamzam biyihiisa cabidiisa ayuu badiyaa limaa axaba wuxuu jecel yahay min amri dunyaa min amri diini wadunya wuxuu jecel yahay rabbigiisa inuu ka codsado oo markaasuu biyaha zamzamka u cabo wa an yatadalac minhu inuu ka dhargo wayazuura inuu ziyaarto almawaadica ashariifata bimaka mawaadicda sharafta lahoo maka ku taala مواضعdaas marka wuxuu yiri meeshii nabiga sallallahu alayhi wasallam ku dhashay meeshii cali ku dhashay meeshii khadiija ku dhalatay meeshii laakiin waxa u baahan yahay kuwaasi ee meesha ziyaaradoodu inay tahay shay cibaada ee daliilkeedii u baahan hadda mushkiladda ka taagan oo kale ee meeshii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku dhashay waxa weeye waa maktaba caam maktabadaas kitaaba yaalla in dadku wax ka akhristaan mar haddii muusimka xajku yaallo bis waa soo xirmaysa asbaabta ay usoo xirmaysaa maxay tahay dad baa tagaya albaabkeedii iskaga ixtikaafahayan qaafo qaar maray ku waraanahayaano maba suurageli karto meeshaas in waxba laga faa'iidaysto marka wax daliilkooda u baahan weye bal inay wax noocaasi sharciga ku jiraan iyo inka wayaxrumu akhdu shayin min tiibi lkacba shay in la qaato kacbada urugeediye iyo turaabi lxarami xaramka ciiddiisa iyo waxjaari waxba lagama qaadi karo xilli looma guurin karo xaramka dhagaxantiisa walaa yastasxibu lama saaxiibo ma qaato shay-an oo min alakwizati cashuumadii iyo walabaariiqi kirliyaashii almacmuulati laga sameeyey min xarami lmadiinati madiine xaramkeeda ayado xaramka madiina asagana waxba laga qaadi maayo weelashii laga sameeyey xataa meesha loo dhaafay wixii ciiddaas xaramka laga sameeyey faslun fasalkaas wuxuu ku saabsan yahay sifat lcumra iyo ixsaar haddii laga celiyo qofka xajka loo diido ama cumro loo diido siduu yeelina sifatu lcumrati cumrada sifadeeda hadda cumradu ayadu waa ka gaaban tahay xajka ayadu mina la taga male carafa la taga male waa la soo xarmanahayaa kacbadaa la imaanaya waa la dawaafahayaa sacyi baa lala imaanaya timaa la iska xiirahaya bis waa dhammaa intaasayba ku dhammaatay marka wuxuu yidhi sifatu lcumrati an yuxrima bihaa inuu xarmado weeye kamaa yuxrimu bilxaj meeshuu xajka kasoo xarman lahayo uma yadkhulu makata markuu gela fain kaana makiyan hadduu ree maka yahay famin adna alxilli xilliga meesha ugu dhow oo cumrada ayada maka dhexdeeda laga xarman maaye inta xaramkee xaramkaa laga baxa makana hadda maanta xilligii xaramka waa ku jiraan waa faaftay waa kala fiday xaramkana waa ku jirtaa meeshii ugu dhow wain kaana aafaaqiyan mid jihooyin kale ka yimid hadduu yahay fa min almiiqaati miiqaatku kasoo xarmanaya kamaa taqadama miiqaadyadii lasoo sheegay ayuu cumrada kasoo xarmana wayaxrumu biixraamihaa xarmashadeeda waxaa xaaraam ka noqonaya jamiicu maa xaruma wixii xaaraam noqday biixraami lxaj timo la iska xiiro iyo madax la qarsado iyo uma yadkhulu makata makuu gelahaya fayaduufu waa dawaafaya dawaafa alcumra walaa yushracu lahaa dawaafu quduumin looma shardiyo ayaa dawaaf alquduum iyo laba dawaaf ma kala leh hal dawaaf buu la imaanayaa uma yascaa waa sacyinahaya sacyigiibuu la imaanaya uma yaxliqu ra'sahu madaxiisuu xiiraya ow yuqasiru waa gaabinaya waqad xalla minhaa kana xalaal noqoyo waaba dhammaatayba intaasay ugu dhammaatay wa arkaanuhaa ixraamu wa tawaafun wa sacyun wa xal wa arkaanu lxaji haadihi alarbaca afartan waa la qaba walwuquufu carafa la joogsado wey carafa joogsigeeduu la dheeri wwaajibaatuhu waajibaat lxaji kownu lixraami min almiiqaat marka arkaan mar haddii lagu yaha rugniga inaad la timaadid maana xajkii kuwa ansixinba waajib haddii lagu yidhahda haddaa ka tagtid waxaa lagaa rabaa dhiig inaad neef inaad gowracid baa lagaa rabaa waajibaatuhu kownu lixraami min almiiqaati waa in miiqaatka laga soo xarmadaa waramyu ljimaari waalmabiitu bimusdalifata musdalifa lagu hoydo walmabiitu layaaliya minan habeenada mina ee mina lagu hoydow wa dawaafu lwadaac intaasna waa waajibaadkiisi wey wamaa cadaa daalika intaa wixii kasoo haro inuu mashcarulxaraam istaago iyo ee ku ducaysto iyo waxyaalihii kaloo kasoo haray wuxuu yihi sunanu sunooyin inta kaloo kasoo haray fain taraka ruknan rukni hadduu ka tago lam yaxila xalaal noqon maayo min ixraamihi ixraamkiisi xataa yaatiya bihi ilaa uu la yimaado rugnigaas ilaa uu dhammaystiro ixraamkii weli waa ku baaqiyaho xataa haddii udugii iyo dharkii wax u bannaan yihiin haweenkay waa ka mamnuuc waman taraka waajiban waajib ninkii ka tegana lazimahu damu dhiig baa ku laazimay waman taraka sunnatan lam yalzamhu shayun waxba ku laazimi maayo intaas marka cumradii buu uga baxay waman axsarahu caduwun col ninkuu celiyey col baa xabisoo u diiday inuu maka soo galo marka hadda cadowgaas waa iska miiaal waagii hore waxaa la arki jiray inuu col joogsado dariiqa oo dariiqii la mari waayo maka la aadi waayo saasaa dadka dhexdeeda macruufka ah hadda hadda nudumtan soo cusub oo timid waxyaalo badan bay la timid oo qofka u diidi kara inuu kacbada tago nidaamkiibaaba waxba u diidi karo wax ka celin karo wax qarbudi kara marka ninkii col celiyey colkaasi waa iska miisaal wey عن مكة مكة كعليي ولم يكن له طريق طريقنا ملا آخر كله تحلل وحلال نقنا والودي كعبان إنه آدو ماشي سوق حلال نقنا بأن ينوي إنه يستوي التحلل حلال نقشه ويحلق رأسه مدح سؤوحيره ويريق دما مكانه ماشي سديه كده عدي الناف كجورعه إن وجده هدوه له وإلا هدوه سناف هلنا أخرج دعاما عنته بحينها يأبي قيمة قيمة ليست cabdullaahi ibnu cumar oo isku qaabqaabinahaya inuu cumro aado ayaa layidhi sanadkaana de maka inuu dagaal ka dhacaa laga cabsanaya markii ibnu zubayr iyo xaalkoodii la joogay maa iska dhaaftay markaasuu wuxuu yidhi haddii oo layga celi sidii nebigu yeeloo kalean yeelahay xudaybiya nebiga lagu celiyey sala allahu calayh wasalam marka timihiibuu iska xiiray dhiig buu neefuu gowracay khalaas waa u dhamo marka sidii oo kalean yeelahay markuu xoogaa sii socdo wuxuu yidhi xaj iyo cumra maxayba kale yihiin xajkii cumradii labadiba waa isku daray markaasuu iska socdo wain cajaza hadduu cajizo cuntadii iyo dhiiggii iyo wixii oo dhanba ka cajizo saama likulli muddin yowman maalin buu ayuu soomahaya walaa qadaa qadana maaha marka haddii oo xajku uu ahaa xaj waajib ah waajibkii waa iska jooga nabiga sal allahu alayh wasalam sanadkii cumradii markay suuro geli weyday sanadkii dambe uu soo laha wayundabu idaa faraqa min xajihi hadduu ka faaruqo ziyaaratu qabri nabiyi sala allahu calayh wasalam fayusallii taxiyata masjidi ayuu tukana meeshaas marka ziyaaradu ayadu ka mid maahan acmaasha xajka laakiin masjidka madiina wuxuu ka mid yahay masjidka nebiga sal allahu calah wasalam masaajidii la yidhi waa loo safri karaa oo salaad darteed baa loogu safri karaa marka inuu u safro masjidka ayuu niyeysanahayaa masjidku u safrahayaa tegitaanka masjidka u tegay qabriga nebigana ziyaaradiisa sal allahu calah wasalam isagana waa soo gelaysa fayusallii taxiyata masjidihi taxiyatu masjid buu tukanaya masjidku asagu sida midka makoo kale dawaaf lala imaan maaye waxa weeye taxiyatu masjid uma yaati alqabra shariif ayuu tegahaya almukarama fayastadbiru lqiblata ayuu dib jeedinahaya wayajcalu qindiila alkac qiblati qiblada faynuuskeediibu wuxuu yeelahay aladii cinda ra'si alqabri calaa ra'si madaxi meeshaas isku aadinahaya wayudruqu ra'sahu madaxiisuu hoosu dhiga wayastaxdiru wuxuu xaadirsanaya alhaybata waalkhushuuc marka inuu ziyaarto waa yahay laakiin meel hebel buu istaagahayaa meeshaasuu istaagahayaa waa iska ijtihaad uma yusallimu waa salaamhayaa wayusalli cala nabiyi sala allahu calayh wasalam waa ku sallinahayaa bisawtin mutawasitin sawt oo dhexdhexaada kor u qaylin ma marka salligaa nebigana sal alla alay slm mar walba waa iska mashhuur wayadcuu bimaa axab uma yataakharu ilaa jihati yamiini dhinac midigto ayuu u dibdhacayaa qadra diraacin fayusallim abii bakr marka meeshii hore uu istaagay nebiga sal alla alay slm ayaa ku aadan buu leeyahay haddana dhudhunbuu dib u dhacahaya markaasuu abubakar salaamhaya ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله عنهما ثم يرجع إلى موقفه الأول ماشي سهر كل عبنها ويكثر الدعاء دعاء وبدينها والتوصل والصلاة عليه قرني هذا الشيخ الجو قرني السديد هذا هي وحي هي وقت بدن وقت بدن لو مرم هي توصل كاتك صالحين تا لو توصل مرن كتاغنا marka kulay baa soo dhinaca wuxuu taagan tawassulkaas inuu mashruuci sheekha oo kitaabka qoray waa masalo laakiin waqti badan laga murmay ayay ahayd waxyaalaha oo ku soo arooray in shaksi lagu tawasulaana ay ahayn waxyaala iska gaagaabanoo marka nusuusta badan in la raaciyo munaasab ay tahay wasalaata calayhi nebiga sala allahu calay wasalam inuu ku saliyo uma yadcuu cinda almimbari mimbarka agtiisa ugu ducaysanayo wa fi rawdati oo meeshaas waa tii la yidhi waxa weeye rawdatu min riyaad aljanna ولا يجوز الطواف بالقبر قبر إنه كل طواف ما بنانا طواف سواء مكة ما هن ما كعبة ما هن ملك لو طواف لوجد مجر قبر النبي أنا لقمة طواف صلى الله عليه وسلم قبر كدت أنا لقمة طواف طواف كعبة كلي أي عسكري ويكره إلصاق الظهر نبرك إنه كل جيو والبطن عروشة به قبر إنه كل جيو وكرهيه taasina waxa weeye hadduu qofku cibaado miwada hayana haddii qof dhunsan weeye haddii kala